أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon oo aynu idinkugu hayno idaacadda islaamiga landalus waxaa ka mid a dhegaystayaal kooxda riddada soomaaliya ayaa ku jeesjeestay kumanaan ruuxoo soomaali tahriibayaal ah kuwaasoo ku go'doonsan buuraha dalka cumaan xilli diyaaradaha dowladda cumaan ay si joogtaha u duqaynayaan dadkaasi khasaa'ir nafeed iyo mid hantiyadeed ayaa ka dhashay kadib markii webiga shabeelle uu ku fatahay magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan kataib al akhbaari ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerar dhabagal ah oo ka dhacay duleedka degmada buluburde ee bariga wilaayada hiiraan wilaayadii islaamiga baay ayaa soo gebagabaysay xamlo dacwi ah oo ka socotay deegaano hoostaga degmada qansax dheere ee wilaayadaas maleeshiyaadka murtadiinta ayaa si bareer ah wiil dhallinyaraha ugu dilay magaalada muqdisho xilli murtadiintu ay sii kordhiyeen dilalka dadka shacabka ah ee ku dhaqan magaalada caasimadda ah ee muqdisho munaasabad lagu soo xirayey machad u furnaa mid ka mid ah beelaha dega wilaayada jubbooyinka ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaas
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin talaado ah taariikhdii hijiriguna ay tahay soddonka bisha rabiicu thaani kun afar boqol shan iyo afartanka qodobadii warka duurnimo ugu door korona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii dhan kooxda riddada soomaaliya ayaa ku jaasjaastay kumanaan ruuxoo soomaali tahriibayaal ah oo ku goodoonsan buuraha dalka cumaan xilli diyaaradaha dowladda cumaan ay si joogtaha u duqaynayaan dadkaasi xaaris cabdiqaadir ayaa tafaasiisha warkan inoo haya safiirka kooxda riddada soomaaliya u fadhiya waddanka cumaan ayaa si jeesjeesa uga hadlay xaaladda ay ku sugan yihiin dad soomaaliya oo ku go'doonsan dhulka buuraleyda ah ee dalkaasi islamarkaana la kulmaya duqeymo ay geysanayaan diyaaradaha dagaalka ee dowladda waddankaasi cumaan wuxuu dadkaasi ku tilmaamay kuwo tuuga oo doonaya in ay dhacaan hantida dalkaas arrintaas oo u muuqata mid uu ku taageerayo dhibaatada lagu hayo wuxuu murtadkan gebi ahaanba iska diiday inay taageero u fidiyaan soomaalidaasi walaalow ee, dadka aad sheegayso warqab waa laga warqabaa oo waa laga warhaya in dad meeshaas joogaan laakiin meesha hortu haddaan kuu sawiro ee, oon sawir guud kaa siiyo ma ahan ee, waa eriyo oo e, buuro silsilada ah oo ka baxsan muxuu ahaa magaalooyinka caadiga ah aadna uga fog ma- magaalooyinka waaweyn ee hadda sida salaale iyo masqad iyo magaalooyinka waaweyn ee soomaalidu ay joogaan oo dhul aysan lahayn iyo ayay boobayaan waa boob wey because waxaa waaye dhulka ayagu male beenyada ay gurayaan iyagu male murtadkan oo ah safiirka kooxda riddada soomaaliya u fadhiya cumaan ayaa hadalkan uu jeediyey waxa uu ku su-aadayaa iyadoo kumanaan qof oo soomaaliya kana mid ah dadka ku dhaqan buuraleyda cumaan ay ku go'doosan yihiin halkaasi lana kulmayaan duqeymo ay geysanayaan diyaaradaha dowladda cumaan mahadsanid xaaris khasaa'ir nafeed iyo mid hantiyadeed ayaa ka dhashay kadib markii webiga shabeelle uu ku fatahay magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan wararka naga soo gaaraya magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa sheegaya in khasaa'ir xooggan uu ka dhashay fatahaado hor leh oo saacadihii lasoo dhaafay ku dhuftay magaalada beledweyne inta la xaqiijiyey waxaa fatahaadahaasi ku dhintay laba ruux kuwaasoo la sheegay in mid shacab yahay halka kan kalena uu yahay askari murtad ah sidoo kale magaalada beledweyne waxaa ka socda barakac xooggan oo ay samaynayaan dadka magaalada kuwaas oo ka baxsanaya biyaha soo buuxdhaafiyey guryahooda muuqaallo lasoo dhigay baraha bulshada ayaa la arkayey in guud ahaanba magaaladu ay biyuhu camimeen iyadoo dadkuna ay u barakaceen dhanka iyo ceel jaalle goobjoogo ku sugan magaalada beledweyne ayaa warbaahinta u sheegay in weligeed aan la arag fatahaad noocan oo kale ah iyadoo biyaha meele aysan soo gaari jirin ay soo gaareen kataib al akhbaari ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerar dhabagal ah oo ka dhacay duleedka degmada buluburde ee bariga wilaayada islaamiga hiiraan cabduqaadir maxamed rabaani ayaa muuqaalkaasi inooga diyaariyey warbixintan
muuqaalkan cusub oo ay baahisay kataa'ib al ikhbaariya garabka warbaahineed ee mujaahidiinta bariga afrika ayaa lagu soo bandhigayaa weerar dhabagal ah oo dhegta dhiigga loogu darayo maleeshiyaad murtadiin ah oo ku socdaalayay deegaanka jicibow duleedka degmada buulo burte ee wilaayada hiiraan muuqaalka oo soconaya muddo toddoba daqiiqo iyo bar ah ayaa waxaa la arkayaa murtadiintii kamiinka loo dhigay oo naftu doorbiday in ay lugahooda kaga baxsadaan goobta dagaalka waxayna u qaybsameen kuwo goobyaal ah oo hubkooda barkan markay rasaasta mujaahidiintu ka hadasha halbowlaha iyo mid geedaha naf ka dayay ee isyiri mujaahidiinta dhirta kaga dhuumo oo kaamirada alkataa'ib ay soo qabatay isaga oo ilguluclaynaya iyo mid nafta tusisay ee isku tuuray halista webiga ee isu dhibay iyo xaaska sheedana ay ka tooganayaan mujaahidiinta mujaahidiinta ayaa gacanta kusoo dhigay askar noolnool oo gacmaha kor u taagaya indhahana caddaynaya islamarkaana sugaya waddadii la marsiin lahaa iyo gaari nuuca haartoobka ah oo ay saaran yihiin hub iyo agab ciidan kaas oo hareeruhu ay ka fadhiyaan laba maxbuus oo murtadiin ah kuwaas oo ka hadlaya halka laga soo qabtay iyo halkay kusoo tababarteen welibana waxay fariin u dirayaan saaxiibadooda ay isku safka ahaayeen
والله وقلدم والله وقلدم aadan cismaan cabdow oo la joogo walaalaha muslimiinta dadkaan dadkaan dagaalamayan waxaan u sheegayaa sida cali cali jeegtoo kale sida abraahim shaylar oo kaleeto dadka aada u lumiya beenay u sheegaan waxay ku dagaalamayaan uma sheegin wax aan ballaqaadahoo wax dheef adduunyaha oo ad ana aan lahaynin ayay dadka u sheegayaan agabkoodii dhan waan ku wataa waa ka carareen waxay haastaan malacadoodii dhan duuri uga carareen oo hadda qoryaha wadana waa caleeh qoryahaas ka dhigaan xoolooda ay laashadaan wax raba ma laha wax u soo jeeda ma laha hadda sidii meelahan ay ku yimideen ay ku noqdeen hortooda u baxaan hadday soo noqdaan dhibaatada meesha taalla shalay way arkeen kuwa la socdo baa horta saaran oo caleeh iyagana waxay ku dhimanayaan ma yaqaanaan qof walbaa meesha u aadi karaa ha aado isaga tago dhibaatadaanay leedahay haddana dadkii kuwadayna ay ka cararaan dado dhaawaca oo dhibaataysan oo ay kuu jeedaan ay ka cararaan haddana ay kugu sheekaysanayaan
weerarkan kamiinka ah ayaa maleeshiyaadka ridada looga dilay kow iyo toban askari sidoo kalena looga dhaawacay lix iyo toban kale waxaana muuqaalkan ay soo saartay muasasada al-kataa'ib garabka warbaahineed ee mujaahidiinta laga dheehan karaa jabka xooggan ee murtadiinta ka soo gaaray weerarkaas ka dhacay deegaanka jicibow ee duleedka degmada buulaburte
wilaayadii islaamiga baaya ayaa soo gebagabaysay xamlo dacwi ah oo ka socotay deegaano hoostaga degmada qansax dheere ee wilaayadaasi siduu warbixintan ku eegayo xasan cabdiraxmaan abaa xasaan xamladan dacwiga ah oo loogu magac daray إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا
shicaarna looga dhigay innahu laysa min ahlik waxay si dardar leh kaga socotaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay waxaana lagu akhrinayaa kitaabka dalaa-il oo intiisa badan uu akhrinaya sheekh fuwaad maxamed khalaf xafidahullah munaasabad qayb ka mid a xamaladan lagu soo gabagabaynayay oo ka dhacday deegaanada barbaare iyo gadowda dhuunte ee hoostaga degmada qansax dheere ee wilaayada baay waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ay qayb ka ahayeen culummo ugaasyo salaadiin ganacsato iyo martisharaf kale maleeqa beesha hubeer ee wilaayada islaamiga ee baay oo ah beesha degto deegaanada xamladan lagu soo gebagabeeyey maleeqa caliya ubasey ayaa ugu horreyn soo dhoweeyey martidii kala duwaneed ee ka qayb gashay munaasabadan xamlada lagu soo gebagabeynayay haddii aragtay walaayada gobolka aragtay ete haddii walaayada degmada ete haddii noqobada ete aragtay haddii bulshada ete haddii culummada ete haddii ganacsiga eyi siniin dhawaada siinana gacan furunsa ka dhawaada aragtay weji furunsa ka dhawaada aragtay si wanaagsan aan oo siinjeelna si wanaagsan siniin ka dhawaada siinana sheekh fuwaad maxamed qalaf oo ah sheekhii akhrinaya kitaabka dalaa-il ee dhammaaday ayaa faahfaahin ka bixiyey ujeedka loo akhrinaya kitaabkan ujeeddada kitaabkan u akhrinay waxay ahayd inaan fahamno dadka annaga aan u hiilinayno oon ka tirsannahay iyo dadka cadowga nagu ah kitaabka ninka qoray magaciisa waxaa la dhahaya sulaymaan aabbihiina waxaa la odhanaya cabdullaah aabbihii awowgiisana waxaa la odhanayay moxamed ibni cabdilwahaab qoys barakaysan oo ahlu tawxiida bay ahaayeen culummada munaasabada ka qayb gashay qaybna ka ahaa xamladan waxaa ka mid ahaa sheekh maxamed axmed garaar iyo sheekh maxamuud iidaale waxayna goobta ka jeediyeen kalimaad kala duwan gaalada may qabsatay soddon iyo kow degma oo may wahee ku tirsan waddankan islaamka ku tirsan qobsan iyo leey marka soddon iyo kowkii degmo una qobsani ma eray geed ka dhammadahayaan eray marka ti galantayn unku banna dhammadahayta eri marka may waali allahu akbar may waali eri maynagata erey mooro yar mise jasiirad yaro sidan oodan oo badwiin oo al-shabaab ay ka wareegsanta yarnagata eri degmo walbaba walaalayaal ilaahay ana mayle hadgeedka ku tuugay dadka duuladaan degan oo oo tuuladaan roonu degan ilaahay ma aan weydiiyayna ilaahay kitaabka fahansiiyo haddii duruus sida lahaan xaadiraay addalaa'il sida lahaan xaadiri ilaahay may siin weydiiyaane anuuna siin kala jar diinka allahna fahansiiyo diinka ilaahay allahna fahansiiyo ilaahay kitaabkii allahna fahansiiyo ilaahay tuulada ma aan weydiiyaane daddoona ilaahay kitaabkiin gargaar allaha ku saaro waxaa isdabajoog ah xamlaadka diiniga ah ee dadka muslimiinta lagu gaarsiinaya diinta islaamka waxaana la filayaa in marka xamladan ay dhammaato hadduu alla idmo ay wilaayada ka bilaabato xamlo kale oo diini ah sida ay inoo xaqiijisay wilaayada islaamiga ee baay mahadsanid abuu xasaan maleeshiyaad murtadiinta ka tirsan ayaa si bareer ah wiil dhalinyaraha ugu dilay magaalada muqdisho xilli murtadiintu ay sii kordhiyeen dilalka dadka shacabka ay ku dhaqan magaalada caasimadda ah ee muqdisho casaam carafaad ayaa si ambaqaadaya warbixintan iyadoo maleeshiyaadka murtadiinta shaqo maalmeed ay ka dhigteen dilka dhaca iyo xarga ay kula dhaqaaqaan dadka shacabka ee ku dhaqan magaalada muqdisho iyo goobaha kale ee cadowga allaahu duulaanku kaga sugan yahay dalka soomaaliya ayaa mar kale waxay maleeshiyaadka riddada qof shacab ay ku dileen magaalada muqdisho dilkan ayaa waxa uu si gaara oga dhacay iskoyska ex kontarool afgooye ee caasimada magaalada muqdisho waxayna maleeshiyaadka murtadiinta dilkaasi u geysteen wiil dhallinyaro ah oo ka mid ah bulshada magaalada wiilka maleeshiyaadka murtadiinta ay ku dileen iskoyska ex kontarool afgooye ayaa lagu magacaabi jiray elyaas qaasim sheekh nuur iyadoona dilka wiilkan si weyn oga naxeen ehelada wiilka iyo bulshada magaalada muqdisho maalmihii lasoo dhaafay waxay maleeshiyaadka murtadiinta sii kordhiyeen dilalkay u geysanayaan dadka shacabka maalin ka hor ayaheyd markii maleeshiyaadka murtadiinta laba qof oo shacaba siyaabo kala duwan ugu kala dileen magaalooyinka muqdisho iyo baydhabo mahadsanid walaalka casaam munaasabad lagu soo xirayey maxad u furnaa mid ka mid ah qabaylada dega wilaayada jubbooyinka ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaasi cabdiwahaab maxamed bukhaari ayaa warbixinta warkan haya
قد وصلت إلى غايتي وإلى هنا تنتهي رحلتي ومناسبة أيكو أفلحين بقول أرضي أو كقلن جبسي معدك السيد محمد عبد الله حسن أو أي وحكو برنجرين وبتكبيلها محمد سبير يعوليهن taasoo ka dhacday degmada salagle waxaana munaasabadaasi kasoo qayb galay mas-uuliyiin uu ka mid ahaa waaliga wilaayada islaamiga ee jubbooyinka iyo hoggaanka dhaqanka ee wilaayada ugu horeyn waxaa munaasabada kelimad xog warana ka jeediyey maamulaha macadka sayid maxamed cabdulla xasan ee qalinjabintiisa loo fadhiyey taariikhda marka macadka la furay insha allah ikhwaani filah wakhtiga iska cariiri ah sida khudbadaba aad ku maqlayseen waa labada bisha safar kun afar boqol afartan iyo laba hijiri daraasaduna waxay bilaabatay labaatan iyo lixdii bishii safar kun afar boqol afartan iyo laba hijiri tirada ardayda lagu furay xilligaas waxay ahayd boqol iyo soddon arday intaas kadib waxaa mikrofoonka lagu soo dhoweeyey guddoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ee jubbooyinka ahna suldaanka guud ee beesha maxamed subeer suldaan cabdiqani maxamed horta arday iyo dhallinyaro baa tihiin laakiin waxaan is leenahay tarbiyadiinna iyo waxbariddiinna iyo quruxdan iyo wanaaggan iyo akhlaaqdan iyo khayrkan idinka muuqda qabiil keliya kuma iman bifadlillaah min amiiruulxaraka ilaa iyo gabdhahaas maartaayay intaasoo dhan baa maartaayay abaal idinku leh intaasoo dhan baa waxay soo bartay ugaas axmed ugaas cumar ugaas qorane ugaaska guud ee beesha cawliyahan ayaa isna ka mid ahaa marti sharaftii munaasabadaas kelimaadka ka jeediyey meeshaa waxaa ku qoran macadka sayid maxamed cabdilla xasan beeshaa ogaadeen khaasatan maxamed suweeri cawliyahan ninka meeshaa ku qoran magaciisa ee idinkugu magac daray qisadiisa umaa idinka raaba wax kale idinka ma rabno waxaan idinkugu bishaarayna ah insha allahu insha allah waxaan idinku bishaarayna kuwa tegey labada meel looga tegey yaad ka dacwatay ilaah ka noqon doontaa biidni illahi alkariim waa kenya iyo etoobiya allahu akbar kuwa idinkana ka cararay yaad hadhowta dacwata ilaah aad u noqon doontaan ugu dambayn sheekh maxamed abu cabdalla waaliga wilaayadda islaamiga ee jubbooyinka oo safar dheer u galay ka qaybgalka munaasabadaas ayaa isna goobta ka hadlay
معهدك أوها المعهد النموذجي على مستوى الولاية معهدك أقو معناها قيمها بدن ولاية من جهة البناء من جهة التعليم من جهة الطلاب iyo agaasinka iyo idaarada iyo dhammaan maamulkaba waxaana waxa weeyaan siiyey tilmaamtaas maktabka dacwada guud ee xarakada shabaabulmujaahidiin gaar ahaan qismiga macaahidda xarakada shabaabulmujaahidiin oo sheegay inuu yahay machadka asayid cabdulla xasan almachad annamuudaji calaa mustawi lwilaaya wa calaa mustawi lwilaayaat allahu akbar
wilaayadda islaamiga ee jubbooyinka ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay waxaa ka dhacayay munaasabado lagu soo xirayay macaahidda qabaa'ilka kuwa wakhtigooda dhammaystay halka kuwo kalena ay galayeen fasax sannadeedkoodii caadiga ahaa mahadsanida bukhaari walaalaha muslimiinta ayaa wada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilligan oo anaga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warka yaga warkan warka xigaya inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu